bismillahi raxmaan iraxiim waxaa ku dhawahay radio kismaayo magacayga waa mukhtaar jaakir cusmaan gudoomiyaha deegaanada baalguddo cabdalla biroole xaalada deegaanka aad bay u fiican tahay waayadan dambe waxaan ku jirnay shaqooyin xagga amniyeedka kuseeya oo aan ku xaqiijinanay howlgalada iyo sugidda amniga afarteeda barjaho aan u taagannahay mar kasta aniga iyo guutada koowaadba runtii waayahan dambe waxaa jiray isbedelo fara badan oo aan ka sameynay xagga amniga dhadhaqaaqi iyo howlgallo iyo roondooyin joogto ah oo aan ku xaqiijinayn amniyaadka waxaan aad wax uga bedelnay oo soo go-aan saarnay in magaalada isku wareegeeda soddon ilaa shan iyo labaatan kilomitr aan kor ka marno oo roondada ay kor ay ku jirta magaalada difaaceeda aad aan uxaqiijino wadooyinkeeda waxa ku safrahay aan ogaano waxaan dareensannahay in aan inay jiraan dhagaro suurtagal ay tahay in laisku dayo oo qolooyinkii khawaariijta ahaa suurtagal ay tahay inay fuliyaan ama wadooyinka ay wax ku aasaan qolkii tuuginimo ay sameyni jireen annagoo marka ka hortageyno badqabka shacabka iyo deegaanka nagu xiran iyo dadka fatahaadaha ay soo kaciyaan ee magangelidoonka nagu soo barakacay ee kasoo kaxay wadamadii nimanka ay xukumi jireen si xoolahoodii naftooduba ay u badbaadaan todobaadyadii lasoo dhaafay waxaan ku jirnay howlgalaha iyada ah maanta waan kula hadlay laftirkeeda tiimma tiim baa ku qoran wadada marka soddon ilaa shan iyo labaatan kilomitr ugu yaraan yaan ka go-on nahay magaalada oo aan ka jirnaa afarteeda dhinac ujeedka ugu weynna waxa waa inaan ilaalino badqabka dadka deegaanka kusoo barakacay ee fatahaadaha ay soo barakiciyeen iyo annaga horey usii joognayba amnigaa kadib waxaa hadda nagu cusub oo nagu soo kordhay arrimo quseeyo xagga dhalinta iyo ciyaaraha oo ay kaabagelinayso wasaaradda dhalinyarada sportiska dowlad goboleedka jubbaland laguna diyaar garoowayo ciyaaraha tuurooyinka ee dhawaan ka furmi doono degmada kismaayo insha allah waa tahay liinka aad sheegtay in wasaaradda ay wado dhammaan deegaanada laga kala soo xulay imisa deegaan ayaa laga xulaya guud ahaan waxaa laga xulayaa deegaanada baalguddo si loo soo xusho ciyaartooyda matali doonto cabdalla biroole yaa guud ahaan dadka la rabo inay ka qayb qaataan waxaa laga soo kala aruuriyay deegaanada baalguddo waa afar kooxood oo hadda ugu furan yahay league cabdalla biroole muhiimaduna ay tahay koox kastaba in mustaqbalka laga helo afar ilaa saddex ciyaaryahan oo ku matasha deegaanka degmada kismaayo ee ciyaaraha tuulooyinka kismaayo ka furmaayo haddana tartabka si qurux badan buu u socdaa wasaaradda saan kuu sheegay wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyara taabagelinayso hadafka ugu weyna laga leeyahayna waxa waaye kubiirista iyo ka qayb qaadashada ciyaaraha tuulooyinka ka furma kismaayo horey waxaa u jiri jirtay wixii waayadan ka horeeyay marka la jaaco xilliga ciyaaraha tuulooyinka in cabdalla biroole ay aada ugu hooseysay xagga kubadda cagta oo ay ka faaideysan jireen dad laga qoray kismaayo oo danta ay nala geli jirtay inaan kismaayo ciyaartooy ka qaadano noo matasho deegaanka horumar fiicanna kamaana sameyni jirin inta fara badan annagoo marka ka duuleyno masiirka deegaanka cabdalla biroole yaa danta waxay nala gashay inaan isku tashi sameyno ciyaartooyda deegaanada kuwa ugu muhiimsan ee aan u mareyno inay wax qabani karaan aan soo aruurino tababara aan u bilowno dhiig aan u bilowno aan dhiirigelino agabka sportska iyo wixii aan qaban karno aan u qabano si aan nooga helno mustaqbalka ciyaartooy deegaanka matali karta oo aan jeena kismaayo waa tahay guddoomiye aad baad umahadsan tahay aad baa umahadsantiin kismaayo